kale wanaagsanna dhammaantiinba waa maalin talaadaha bisha oktoobarna ay tahay kow sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn israa'iil oo xaqiijisay inay bilowday howlgal dhulka oo ay ku qaadayso dalka lubnaan fiisooyinkii ugu horreeyey oo bini'aadannima oo la siiyo qoysas falastiiniyiinta ka soo qaxaysa khaza ayaa dowladdu ay bixisay hadda ciidanka xoogga israa'iil ayaa ku dhawaaqay inay si rasmi ahaana u bilaabeen weerar dhulka oo ay ku qaadayaan dalka lubnaan tallaabadan oo maantaoo bisha oktoobar ay tahay kow la qaaday sida laga soo xigtay ciidamada israa'iil ayaa noqonaysa baa layidhi weeraro xadidan oo lagu beegsanayo yoolal ay leeyihiin kooxda xisbullaahi isla maantana wasaaradda arrimaha dibadda dalka maraykanka ayaa sheegtay in ciidanka israa'iil ay bilaabeen inay galaan dhulka lubnaan militariga israa'iil ayaa sheegay in ujeeddada ay dhulka ku gelayaan lubnaan ay tahay mid lagu beegsanayo kooxda xagjirka ee xisbullaahi iyadoo ka dhacaysa xadka labada dal u dhexeeya maadaama ayay tiri kooxdani ay khatar ku tahay dalka israa'iil wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ee dalkan australia tony borg ayaa waxa uu soo saaray ama bixiyey fiisooyinkii bini-aadannimo oo u horreeyey oo la siiyo qoysas falastiiniyiina kuwaas oo yimid dalkan australia iyadoo sanad cadaadis lagu saaraya dowladda inay fiisooyinkaasi bixiso wixii ka dambeeyey weerarkii bishii oo oktoobar toddobadeedii dowladda ayaa dowladda ayaa diiday toddoba kun oo fiisooyina dadka falastiiniyiinta waxayse bixisay qaar ka badan laba kun iyo sagaal boqol ku dhowaad kun iyo saddex boqol oo ka mida dadkaasi fiisooyinka la siiyey ayaa hore u soo galay dalkan australia mister burk ayaa la kulmay ugu yaraan qoysas ka mid a qoysaska wiigaga u dambeeyey fiisooyinka la siiyey hogaamiyaha mucaaradka dalkan australia peter dutton ayaa ugu baaqay baarlamaanka in ay dib u soo noqdaan oo baarlamaanka mar kale la furo si loo ansixiyo shuruuc wax looga qabanayo kooxo la sheegay inay lulayeen calanka xisbullaahi mar dibadbaxyo ay ka socdeen dalkan australia toddobaadkii lasoo dhaafay dhammaadkiisii wasiirka arrimaha gudaha tony burg ayaa ka dalbaday booliska gobolada new south wales iyo victoria inay eegaan fiisooyinka ama xaalka dalka ay ku joogaan dibadbaxayaasha la sheegay inay xayisiinayeen ama ammaanayeen madaxii xisbullaahi xasan nasrallah oo israa'iil ay weerar ku dishay maalintii sabtida ahayd xisbullaahi ayay dowladda australia gelisay liiska argagixisada mister dutton ayaa sheegay in dibadbaxayaashaasi aysan ka turjumayn waxa uu ugu yeeray qayimka australia jane hadlika oo ah madaxa shirkadda diyaaradaha ee virgin australia ayaa sheegtay in afar meeloodoo meel saamiga shirkadda virgin australia ay iibsatay shirkadda kale ee diyaaradaha ee qatar airways taasina ay u ogolaanayso shirkadda inay ballaariso duulimaadyada iyo meelaha ay u duusha ee adduunka qatar airways ayaa ku dhawaaqday iyadoo inay gadatay labaatan iyo shan boqolkiiba saamiga virgin australia oo hadda ay milkiilaheeda yihiin shirkadda bain capital heshiiskan ayaa ku xiran in hay-adaha qaabilsani ay ansixiyaan haddiise la ansixiyo waxay u ogolaanaysaa virgin inay u duusho dooxa iyadoo ka duulaysa magaalooyinka brisbane melbourne perth iyo sydney dhanka hawadana melbourne waa roobab iyo sagaal iyo toban maanta sydneyna waa qayb ahaan daruuriya laba iyo labaatan halka australian dollara waxaa lagu sarrifayey eber dhibic lixdan iyo sagaal senti oo doolarka maraykanka ah